wararka naga soo gaaraya gobolka mudug ee dalka soomaaliya ayaa sheegaya in koox odayaal dhaqameedyaha ay isku abaabuleen sidii loo joojin lahaa colaad shalay ka qaraxday deegaano ka mid a gobolka mudug deegaanada towfiiq iyo af barwaaqo oo ka tirsan mudug ayay shalay ku dirireen laba maleeshiyo beeleed oo reer miyi ah waxaana ku dhintay ugu yaraan toban qof labaatan kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay soo tabinayaan warbaahinada maxalliga ah ee gobolkaas odayaasha ayaa rajo ka muujinaya xalinta colaadahan ka dhex jira dad walaalo ah oo uu dhiiggoodu xaaraan kala yahay xilli weliba lagu jiro bil ramadaan dagaalkan ayaa salka ku haya isqabqabsi u dhexeeya beelaha wadadega halkaas kaa oo ku qotoma muran dhanka deegaanka iyo daaqsinka oo ay isku hayaan beelahaasi xiisadan u dhexaysa labada maleeshiyo ayaa maalmihii lasoo dhaafay laga dareemayay deegaanadaas haddaba colaadahan ayaa ku soo laablaabtay gobolkan iyadoo tiro dhowr jeera ay ku dagaalameen beelo walaalo ah islamarkaana ay isugu geysteen khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac